بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معلقة عنتر بن شداد العبسي هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم أعياك رسب الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم إلا رواكت بينهن خصائص وبقية من نؤيها المتر... متر... متر... مترجنثم يا دار عبلة بالعواء ولقد حبست بها طويل الناقة أشكو إلى صفعي رواكد جشعين يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صلاحا دار عبلة وسلمي دار لآنسة غضيد طرفها ضوع الغ- ضوع العناق لذيذة المتبسم فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتقوم وتحل عبلة بالجواء وأهلها وأهلنا بالحزن فالصمار فالمتلثم عييت من طلل تقدم عهده أقوى وأغفر بعد أم الهيثم وتحل عبلة في الخدود تجرها في الخدور تجرها وأظل في حلق الحديد المبهم حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسيرا علي طراب كبنة مخرم علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ال- بال- ليس بمعز- بمزعم ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم كيف المزار وأ- وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تصف حب الخمخم فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم فصغارها مثل الدبا وكبارها مثل الضفادع في غدير مفعم ولقد ولقد نهرت غداة فارق أهلها نظر, نظر المحب بطرف عيني مغرم وأحب لو أن لو أسقيك غير تلم- تملق والله من سقم من سقم أصابك من دمي وهذا اتصل بك بذي قروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم مطعم وكأنما نظرت بج- بعيني شادين رشي من الغزلان ليس بتوأم وكأن فارة تاجر بقسيمة سبق عوارضها إليك من الفم أو روضة أو روضة أنفا تضمنت نبتها نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم نظرت إليه بمغلة مكحولة نظر المليل بطرفة المتقسم وبحاجب كالنون زين وجهها وبناهد حسن وك- وكشح أهدم ولقد مررت بدار عبلة بعدما لعب الربيع بربعها المترسم متوسم جادت عليه كل عب- كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم صحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يترسم لم يتسرم وخلى الذباب بها فليس ببارح غريدا كفعل الشارب المترنم هزجا يحك ذراعه بذراعه فدح المكب على زناد الأجذم تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق صلاة أدهم ملجم وحشيتي سرج على عبر الشوى نهد مراكله رميل المخرم هل تبلغني دارها شدنية خلف سنة هل غادر شعراء عنتر بن شداد العبسي mucalaqadani hata awalan cantara bnu shadaad alcabsi wuxuu ahaa qabiil ahaan qoladaa reer bani cabsin aabbihii shadaad ayaa la dhihi jiray hooyadiisana islaan madow oo addoon ayay ahayd waa la duulay ayuu aabbihii wuxuu soo qafaashay islaan madow oo addoon ah oo geen la jirto islaantii ayuu iska guursaday oo sureeyeysay waxay dhashay cantara cantara wuxuu noqday wiil madow foolxun faruurta kore jeexan ayuu noqday carabtii horena islaamaha madmadoowe ee aane addoommaha iyo waxa ay ku sheegaan carruurta ay dhalaan haddayan quruxsanaanin way addoonsan jireen inay dhaleenna ma ayan sheegan jirin addoommo inay yihiin ayay sheegan jireen cantana sidaa darteeda waa la addoonsaday aabbihii ayaana addoonsan jirin markuu soo barbaaray soo kuustay geel raac yaa laga dhigo geeluu raaci jiray waa la addoonsan jiray qabiilada iyo ilma adeertana waxay u arki jireen nin addoona hoo liitay inuu yahay nin qolada ka mid ina lagama dhigi jirin iyadoo arrintaa ay haysata ayaa wuxuu jeclaaday gabarh cable la yidhaahdo ina adeertiya cabla bintu maalik ayuu jeclaaday waxaana ku adkaa ama mustaxiilba ahaa inuu guursado waayo addoonnimadiisa iyo liidnid liididda la liidayo waa mid mid labaad foolxumadii ee carabtu ruux madow iyo ma ayan jecleen markaa ninkan waa madow yahay waa foolxun yahay faruurta koruu jeexan yahay markaa sidaa darteeda inuu guursado way ku adkeed iyadana gabar waxay ahayd bani cabsi ka dhalatay oo la yaqaanoo carab ahoo cado quruxsanoo saadaadka mooye cid kaloo dooni kara ayaan jirin laakiin wuu iska jeclaa wuxuu u arkay addoonnimadiisaan inuu inaa shadaad yahay wuu garanayaa laakiin caadadii ayaa sidan ah addoonnimadan in uu ka baxo gabadhanna uu guursan karaado inayan u suuroobi karin hadduusan wax khawaariqulcaade ee uusan la imaanin waxyaaba lagu soo dhoweeyo waxaa ugu sahlanaaday inuu nin dagaalyahan noqdo geesi ah dagaal ku caanbaxay qabiilka difaaco inuu noqdo ayaa ugu soo dhowaatay taas ayuu wakhti badan ku bixiyey waa u tababartay yow minal ayaam ayaa bini cabsi oo meel degan lasoo weeraray hilfaha loo qaaday geeloodii ayaa la dhacay way ka daba tageen cantarana wuu la socday hadduu la socday dagaalka muusan qaybgelinay bannaankaasu iska taagnaa aabbihii ayaa wuxuu yidhi cantarow dagaalan maya wuxuu yidhi addoonka geela sida loo liso iyo sida loo maro oo naasaha looga maro labadaasuu yaqaanaa dagaal ma yaqaano war wiilkaygii baa tahaye dagaalan buu yidhi addoon ma tiidi markii buu dagaalamay qoladii waa la jebiyey geelina way soo dhacsadeen ree cabsi maalintaa laga bilaabo ayuu nin nasiiba oo shadaad ku abtirsadan noqday kadibna wuxuu ku caanbaxay dagaallo fara badan dagaal isaga uu bilaabo weeraro mid reerka lasoo weeraro ayuu difaaco reerkoo weerar aad ayuu raaco dagaal ayuu ku caanbaxay nin geesi ena wuu noqday taasaa waxay keentay waagii dambe qolada inuu ka mid noqdo ilmaadeerta uu ka mid noqdo lagu tashado oo nin la jecel yahay uu noqdo mucamiriinta ayuu ka mid ahaayo wuu cumriyey in badan ayuu noolaa hataa waxaa la sheegaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla mabcatihi soo gaaray nolol way isku soo gaareen laakiin wuu dhintay qabla mabcati rasuul calayhi salaatu wasalaam yaa la sheegaa mucallaqadani wuxuu ka wuxuu ka gabyayaa arrimahaas waxa yaani dan gaar ahaaneed maayan ahayn awalan in la addoonsan jiray wuu sheegayaa haaniyan gabadha cabila la yidhahdo inuu jeclaa wuu sheegayaa haalitan nin dagaalyahana inuu yahay wuu sheegayaa dagaalyahannimadaasina addoonnimadii ay ka saartay waxyaabahaasi ayuu ka hadlay dagaalladuu ka qayb galay waxaa ka mid ahaa dagaalkii aan soo marray iyo zuhayr binu abi sulma uu ka gebyeeyey ee qabra iyo daaxis labadaa faras ay sababeen labadaas faras waxaa kala lahaa bani cabsin iyo dubyaan labadaa qolaa dagaalamay alaa abliqi alaxlaafa canii risaalata wadubyaana hal aqsamtumu kulla muqsami waa kaan soo marray cabsi qoladiisa weeye cantara dagaalkaa qoladii ka qayb gashay ayuu ka mid ahaa xuseen binu damdam nin la yidhaahdo oo heshiiskii aan si fiican u qaadanine mar dambe nin dilayna waa annagii soo marray lacamruka muxua la nicmal xayu jara calayhim bima laa yu'aatiihim xuseyn bnu damdami wa kaana dawaa kashxan calaa mustakinatin fala huwa abdaha walam yataqadami xuseen binu damdamka aabbihiisoo damdam ayuu dilay oo cantara wuxuu dilay xuseen binu damdam aabbihiisoo damdam ayuu dilay gabayga dabayaaqadiisana wuu ku sheegi doonaa oo xuseenka iyo wiil kaloo ina damdamo xuseen la dhashay inay xiqdi u hayaanoo inay dilaan ay doonayaan laakiin ay ku dhacay ku dhicila yihiin meelaha un ay ka caytamayaan arrintaana wuu sheegi doonaa sida carabta lagu yaqaanay hazal ayuu ku bilaabay gabadha cabla ina adeertii ahayd hazalkeeda ayuu ku bilaabayaa hazalkaasi ayuu ku dhaxwaday dantii uu sheegayey hal kaadara miyay ka tageen ashucaraa'u qoladii gabyayey min mutaradamin meel la kabo am hal carafta miyaad garatay addaara daarti miyaad garatay bacda tawahumin malamala gadaashii yacni wuxuu leeyahay shucaradii iga horreeyey iyo qolyihii gabyi jiray meel laga gabyoy ka tageen lama arko meel walba waa ka hadleen haddii madaxi iyo ammaan ay ahaan lahayd meelle kama ayan tegin dami iyo cay hadday ahaan lahayd googoodi hadduu ahaan lahaa ee geesinimo iyo laga hadal haddii ay ahaan lahayd ghazal hadduu ahaan lahaa waxay ka tageen lama arko meel walba waa ka hadleen meel kabitaan u baahan oo in la buuxiyo u baahan kama iyan tegin intaa markuu sheegay ayuu arrinkaa ka wareegey idraab ayuu ku sameeyey wuxuu leeyahay daartii cabla talow miyaad hubsatay markaad malmalaysay kadib meeshii ay ahayd hal kaadara miyay ka tageen ashucaraa'u qoladii shucarada ahayd ee gebyi jiray min mutaradamin meel la kabo miyay ka tageen yacni meel laga hadlo oo gabayaa uu ka hadlo ay uga tageen miyaa jira meel walba way ka hadleene am hal carafta am hal am bimacnaa bal weeye warkaa iska daayey hal carafta miyaad garatay addaara daartii cabla ma garatay bacda tawahumin mala gadaashi acyaaka waxaa ku daaliyey rasbu daari daarta asaaskeedii waxaan u malay idinma wada qorayo midin qoray acyaaka waxaa ku daaliye oo ku noojiyey nin yahowni rasbu daari daarta asaaskeedii asaaska oo lam yatakalam aan hadlaynin xataa takalama ilaa uu ka hadlo kal asami al asamu kii dhagaha la'aa ee al acjamu afka la'a yacni wuxuu leeyahay nin dhagoole ah aan hadli karin ilaa uu ka hadlo daartaan inay hadasho lagama baqo daartaa aan hadlaynin oo ninkaa af kale ee dhagaha le lamid ah daartaasaad ayaa ku daalisay oo saad u fiirinaysaa xaggay ku taalli tolowma halkay ahay ma geedka xaggaasay ka jirta aad ulahayd taasaad ku daashi acyaaka waxaa ku daaliyey rasbu daari daarta asaaskeeda asaaska oo lam yatakalam aan hadlaynin xataa takalama ilaa uu hadlo kal asami kaaftaa zaa'id ah ama waa ismi oo bimacnaa mili ah labadaba waa loo isticmaalaa kaafta shabih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin walad wastucmila sman isminimona waa loo isticmaalaa xataa takalama ilaa uu hadlo kal asami al asamu kii dhagaha la'ah al acjami ee cajamiga ahaa ee carabba aan ahayn af kala'aa buu ujeeda ilaa rawaakida baynahuna khasaa'isu wa baqiyatun min nu'yiha almuta mu mujar mujramtami mujramtami ilaa rawaakida acyaaka waxaa ku daaliyey rasmu daari daarta asaaskeedii ayaa ku daaliyey oo waad garan weyde ilaa rawaakida kuwa neg mooye rawaakida oo baynahunna dhexdooda uu ku sugnaaday khasaa'isu meelo kala feedan iyo wabaqiyatun wax ka haray min nu'yihaa mooskeedii almujranthami la ururiyey yacni wuxuu leeyahay daartii waad garan weyday kelia markii dambe waxaad garatay rawaakid rawaakid wuxuu ujeedaa dhardharadii raashinka lagu karinayay oo digsiga la saari jiray kuwaasoo meesha iska negoo weligo inta looga guuray weligood meeshaa iska neg kuwaasaad garatay waagii dambe waa muxuu ahaa zuhayr binu abi sulma sidiisii oo kale falamaa caraftu daara qultu lirabcime وqفت بها من بعد عشhريiنa حجة فلي أن عرفت dاaر بعد توhمi أصافية صعفا في معرس برjلي ونu'yanka جرم الxوض لم يتسلمi إلاa rواakida kuwa meesha ku negmooye rواakida oo baynahuna khasاaئس wuxuu ujeedaa dhagxanta dhinac saddex dhagax weeye saddexa dhagaxna iskuma dhegane dhexdooda وبقية wax ka haray min nu'yihaa mooskeedii ka haray mooskii almجrantami la ururiyey mooska waa la yaqaanaa muxuu ahaa qodaalkii dhinacyada laga qoday biyaha inay ka wareegsadeen guriga loogu talagalay soo ma walaqad xabistu bihaa walaqad xabistu bihaa طawiila naaqati ashkuu ilaa sufcin rawaakida juthami wallahi laqad xabistu waan xabis waan xabaasay bihaa daartaa waxaan ku xabaasay طawiilan indhe naaqati hashaydan ku xabaasay ashku xaal oon u sheegayo ilaa sufcin kuwa madmadoobo rawaakida fadhiyo oo juthamin jilbiiba yacni hashayda waxaan soo dul joojiyey dhardhaaradii meesha yaalloo madmadow oo saddex xaba weeyaanoo madmadow oo weligood aan meesha ka tegaynin intaasuu ujeeda walaqad xabistu waxaan ku xabaasay bihaa meeshaa tawiilan indheer waxaan ku xabaasay naaqatii hashay ashkuu xaalaan u sheegayo ilaa sufcin waxaan u sheeganay dhibaatadii i haysay waxaan u sheegi ilaa sufcin kuwa madmadow sufciga wuxuu ujeedaa dhagxantii meesha taallaye ee misigada lagu karinayey asaafidii ilaa sufcin ilaa asaafiya dhardharo oo sufcin madmadow rawaakida fadhiyo juhamin jilbiiba jilbaha ku fadhiya yaa daara cablata biljawaa'i takalami wacimii salaaxan daara cablata waslami yaa daara cablata cabla daarteeday daarta oo biljiwaa'i meesha jiwa la yidhaahda ku sugan takalamii daaryahayni hadal wacimii wanaagsanow sabaaxan subaxdii wanaagsanow daara cablata cabla daarteeday waslamii nabadgal yaa daara cablata cabla daarteeday daarta oo biljiwaa'i meesha jiwa la yidhaahda ku sugan takalamii daaryahayni hadal wacimi oo waxaad ku hadashaa qoladii ku deganeed iyo meeshii u dambaysay iyo xaggay mareen iyo markii ay guurayeen iyo waktigii kugu dambaysay arrintaa sheeg wacimii sabaaxanna waa waxay isku salaami jireen jaahiligii wacimii wanaagsanow sabaaxan subaxda wanaagsanow oo weeraro iyo dagaallo iyo dhibaato ka ka badbaad daara cablata yaa daara cablata cabla daarteedaayo wasalamii nabadgal daaru liaanisatin qadiidin darfuhaa dawcul dawculcinaaqi ladiidatu lmutabasimiin daarun hiya daartaasi daarun daar weeye daarta oo liaanisatin mid wax wehelini u sugan aanisada oo qadiidin uu jaban yahay darfuhaa isheeda ay jaban tahay aanisada oo dawcil cinaaqi luqumaysiga luqumaysigeeda uu wanaagsan yahay ladiidilmu ladiidilmutabasimi afkeedana uu macaan yahay daarun hiya daartaasi daarun daar weeye daarta oo liaanisatin libintin gabar u sugan gabarta oo aanisatin wax wehlini in la weheshado ku habboon aanisada oo qadiidin uu jaban yahay darfuhaa isheedaa jaban oo isha w indhaha kugu soo taagi mayse faatiratu darfi weye isheedaa jaban dawcil cinaaqi luqumaysigeedana uu wanaagsan yahay in luqunta luqunta loo dhaafiyo ujeeda ladiidin ladiidil mubsami makaanu qosolkeedana uu macaan yahay afkeedu ujeeda in la dhunkaada macaan saasu ku wadan fawaqaftu fiiha naaqatii wakaanaha fadanun liaqdiya xaajata almutalawimi fawaqaftu waxaan joojiyey fiiha daartaa waxaan ku joojiyey naaqatii hashay wakaannahaa hasha waxaad mooddaa fadanun sar ayaad mooddaa liaqdiya inaan guto darteeda ayaanan u joojiyey xaajata almutalawimi kaa meesha ku neg dantiisi inaan guto fawaqaftu waan istaag waan joojiyey fiihaa daarta dhexdeeda waxaan ku joojiyey naaqatii hashay wakaannahaa hasha waxaad mooddaa fadanun sar ayaad mooddaa fadanka sarta caadigaa la yidhahdaa fadanun sar ayaad falamaa anjaraa samanun calayha kamaa dayanta bilfadani siyaac iyo baytu shaacira fadanun sar ayaad mooddaa liaqdiya inaan guto darteeda ayaanan u joojiyey xaajata almutalawimi kan meesha ku neg isagaa isku jeedaa xaajadiisi in inaan guto yacni inaan meeshaas iyo gurigaasi dantii aan ka lahaa aan ka guto darteedaan hasha meesha ugu joojiyey وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتلثم وتحل ويدي عبلة إسلانتي عبلة أهيد بالجواء ماشي الجواء اللي يرهن يدكته وأهلنا أهل كنغنا أهل كنغنا بالحزن يا فالصمان يا فالمتلثم إيان دقنا هاي جو إسلانتا عبلة يا نيس من دوينو إذا جوا يدكتا أننا سدحا مكان وكلان دقنايو وكلا فقنا هيو اسمارك كرو وتحل ويدكتا عبلة عبلة وحي دكتا بالجواء ماشي الجواء اللي يرهن يدكته waahlunaa ehelkanagana waxay degaan bilxasni fasamaani falmutalasimi waa amkino magacyadooda saddexdaa makaan ayaanan kala degnaayo waa u roob raacnaa haddii aan doonno xuyita min dalalin taqadama cahduhu aqwaa wa akfara bacda ummi lhaytami xuyita baxarka horta ba ay ku socoto waa baxrulkaamil mutafaacilun mutafaacilun baxarkaasi ku socotaa mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun xuyita min dalalin taqadama cahduhu saasuu u socdaa xuyita hal lagu salaamo min dalalin asaasulbeyt xaggii xaal aad ka ahaatay asaasulbeytka oo taqaadama u horreeyey cahduhu waktigii la jooggiisaa horreeyey aqwaa wuu cidlaystay oo waaqfara wuu cidlaystay bacda umilhaytami gabadhii umilhaytam ahayd gadaasheeda ayuu cidloobay xuyiita allow lagu salaamo min dalalin asaasulbeyt xaggii xaal aad ka ahaatay dalalka oo taqaadama uu horreeyey cahduhu la joogiddiisaa horraysay oo in badaan ayaa laga maqnaa oo qoladii degi jirtay cabla ay ka mid ahayd ayaa in badan ka maqlana aqwaa wuu cidloobay wa aqfara wuu cidloobay aqwa iyo aqfar waa isku macna mutaraadifa la yidhahdaa aqwaa wuu cidloobay wa aqfara wuu cidloobay bacda umilhaytami umilhaytam gadaasheeda ayuu cidloobay cablu u jeedaayey wataxillu cab wataxullu cablata fi lkhuduudi tajuruha waadallu fi xalaqi lxadiidi lmubhami wataxul wataxullu waxay degi cablatu gabadhii cabla ahayd fi fi lkhuduudi fi lkhuduuri xariir dhexdeeda ayay degi tajuruhu xaal ajiidi wa adallu aniguna waxaan ahaanay fii xalaqilxadiidi bir xalqadaheeda dhexdii mid ku sugan birtii almubhami afkeeda aan la garanaynin yacni aniga iyada isku shaqo ma nihin iyo xariir iyo waxaan xiranayo dheeraynayo ku xaragooni anigana khamiis bireedaan qabaa dagaalan u taagnahay labaan kala nahay marka wa taxullu way degi cablatu cablo waxay degtaa fi lkhuduudi fi lkhuduuri xariir dhexdeeda ayay degi tajuruhaa xaal ajiidi wa adallu aniguna waxaan ahaanay fii xalaqilxadiidi bir xalqadaheeda mid ku dhex sugan xalqadihii almubhami ama birtii almubhami afkeeda aan la garanaynin meel ay ka bilaabato meel ay ku dhamaata aan la garan haye khusuus iyo khuduur isku macna u jeeda xariirtu ma ku wadaa ya ما كوريسي وهكذا حلت بأرض الزائرين فأصبح عسيرا علي طلاب كبر- ابنة مخرمي حلت ويدكتي إسلانتي عبلاء هيد بأرض الزائرين كوي قودينيي dhulkooda ayay degtay fa asbaxad waxay noqotay casiran miduu adag adag yahay calaya dushayda uu ku adag yahay dilaabuki raadintaada ibnata makhramin makhram gabadhiisay yacni wuxuu leeyahay qoladii aan colka ahayn ee ii goodinayay dhulkooda ay degan tahay ma aadi karayo zaa'iriin min za'iiri lasad buu ka uu ka keenay libaaxa gurxankiisa oo marka uu guxguxguxu yidhaahdo ee zaa'ir ziyaaradii uma wado xallat waxay degtay biardi zaa'iriina kuwii goodinayay gurxamayay dhulkoodii ayay degtay fa asbaxad waxay ahaatay casiran mid ay adag tahay calaya dushayda ay ku adag tahay tilaabukii raadintaada ibnata makhramin makhram gabadhiisay culliqtuhaa carada waaqtulu qawmaha zacma lacamru abiika laysa bima zacmin culliqtuhaa waa lii jeclaysiiyey gabadha caradan si deg dega ayaa laigu jeclaysiiyey ku talagal la'aan waaqtulu waxaan dilayey qowmaha qoladeedaan dilayey zacman sheegasha lacamru abi abiikan aabbaha noloshiisaan ku dhaartay ee laysa ma aha bimascamin wax la sheegta maaha yacni wuxuu leeyahay gabadha waan jeclahay reerkooda inaan colaana waa dagaalamaynaa waan laynaya wax wax lagu hadlo miyay tahay maay ma suuroobayso culliqtu waa la ii jeclaysiye tacliiqa waxaa la yidhaahdaa adoon ku talagelin ruuxa inaad iska jeclaato culliqtuhaa waa la ii jeclaysiiye caradan si ku talagal la-aan ah ayaa la ii jeclaysiiyey waaqtulu walxaal ana aniga aqtulu aan dilaya qowmaha qoladeeda waaqtulu qowmaha jumladu hadday xaala noqoto mubtada inuu loo qadara laazim waa leh waayo jumlada mudaaricu u horeeya musbada xaala haddii laga dhigo wow laguma rabdin karayo wow haddii lagu rabdiyo mubtada waa in la qadaraa war kale ma jiro wamawdica alxaali tajii'u jumla kajaء zayd wahuwa naawi rixla wadaatu bidcin bimudaaricin saba xawa damiira wamin alwaawi khalad damiira lagu rabdiyaa wow ma rabdin karayo wow haddii wadaatu wadaatu waaw waaw bacda hanwi mubtadan lahu lmudaarica jacalana musnadan هي مضارع يوو هدي الاسكو حجيسيه مبتدا ماشي كجيرا جملتنا خبر واي جملة صح عليها مركب علقتها واللي جعليسي عرضا سكو تلقل انا ايا اللي جعسي ليسي دقدقه والحال انا انيغا اقتل ان لينيو قومها قولدي ان لينيو زعما ازعم وان شيغاني جعلك اسي زعما شيغشان شيغاني لعمرو ابيك ابها نلوشيسان ku dhaartay leysa ma aha warkaasi bimascamin wax la sheegta ma aha ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم ابن عقيل كبيت قوري جري ظنوا ادريشن جري مفاعيش إذا الحدفية والله لقد نزلت قوري هيني وادكتي مني حقي وحد كدكتي بمنزلة المحب مثل جعلي هي مشو دقي جري المكرم إلا شرفية إيه فلا تظني ها أم لينين غيره مكان كان ميلان هين واقعا مني مدي قد عيا روح لجعلي هي والله إكرامي يا قلبي مشو كدقي جري هكذا دقنتها halkaa meel aan ahayn inaad degan tahay haba umalaynin saasuu u jeedaa walaqad nazartii waxaad degtay minii xaggay waxaad ka degtay bimansilati almuxabbi mid la jecel yahay meeshuu degi jiray almukrami ee la sharfaya ee falaa tadunnii ya-da faacil weeye hayrahuna mafcuulu mafcuulu awalkii weeye haanigiiba xadfan oo danna labadeedii mafcuul mid in la xadfo ama labadaba la wada xadfo laa yajuuz wax banaan maaha ilaa daliil cad in la helo mooye walaa tujiizuna bilaa daliilin suquuطa mafcuulayn oo mafcuulin kayfa almazaaru ahluhaa waqad tarabaca ahluhaa biculaydatayni waahlunaa bilgaylami kayfa sidee buu ahaaday almazaaru leexasha aan ku leexdo gabadhoon soo ziyaarto walxaal qad tarabaca uu ka guddaaqay ahluhaa ehelkeeda bicunaysatayn bay ka guddaaqeen wa ahlunaa ehelka annagana bilgaylan baan ka guddaaqnay yacni gabadha inaan soo ziyaartoon soo salaabo sidee ku dhici karta cunaysatanay ayagu uga degan yihiin annagana haylamaan degannahay intee wehe gaaris ninka fog marka ma gaari karayo saasuu u jeedaa kayfa sideeba sideebuu usugnaaday almazaaru ziyaarasho gabadha aan ziyaarto kayfa sideebay u dhici almazaaru ziyaarasho aan soo ziyaarto walxaal qad tarabaca ay ka guddaaqeen ahluhaa ehelkeeda waxay ka guddaaqeen bicunaysatayni meesha cunaysatayn la yidhaahdo wa ahlunaa annaga ehelka annagana bilhaylami meesha haylam la yidhahday ka guddaaqeen waa kala fognahay إن كنت أزبعت الفراق فإنما زمت ركابكم بالليل مظلم ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تصف حب الخمخم في هثرتان وأربعون حلوة سودا كخافية الغراب الأسهم إن كنت قبليها هدي أطهي أزبعت مد قوسطي الفراق كلتك فإنما زمت واله قامي ركابكم قاديدين بالليل الهبين مظلم مجدئة مظلم مجدئة ما راعني إيوسان أرقحنين ilaa xamuulatu ahliha ehelkeeda geel geeliisi mooye wasda diyaari xaal uu geelaasi guryaha dhexdooda ku sugan yahay tasufu ay jajabsani xaba alkhimkhimi khimkhim xabadiisay jajabsani fiiha geela waxaa ku sugan itnataani wa arbacuuna laba iyo afartan xaluubatan ay laliso suudan mid madow ka khaafiyati lghuraabi tukaha baalashiisii qarsoonaa lamida alasxami ee madoobaa yacni wuxuu leeyahay inaad guuraysaan ayaan maqlay oon aan kala gurayno khalaas mar dambe aanna is arkaynin taahe wax lala yaaba maaha waayo xalaad tashateen go-aanaad gaadheen inaad guurtaan xale habeennima amru qudica bileylin tushuwira fii hayri hada almakaan ma maqashane ninkii la dhihi jiray abu jaahil sidii camru waaye xalaad tashateen go-aankan xalaad gaadheen waa mar mar labaad hee geediga laasimba weeyaano roob iyo barwaaqe iyaan kusoo jirnay waagii hore roobkii wuu dhammaaday geeli wuxuu daaqayaa xabulkhimkhim xabulkhimkhimkaana geela ma daaqo ilaa wax kaluu daaqo inuu waayo mooye markuu wax kale u daaqo u waayo oo dhulka abaar ay ka dhacday ee roobkii u dhammaado markaasuu xabulkhimkhimka isku sabarsiiyaa geela kuma fiicnaado caanihiisana way ku yaraadaan hee xabulkhimkhim geelii noo daaqayaan arkay in la kala guurayo way caddaatay taas buu wadaa macnihi geelina hee geeli sahlan ma aha inta irmaankeliya waxay tahay laba iyo afartan neef oo geelaa ka irman laba iyo afartan halaala ka irman laba iyo afartan halaad ee irmaan way madmadow yihiin geela madmadow kuwa badna mogta waa khaasatan geela carabta madow kuwa badna laba iyo afartan halaadoo madmadow oo tukaha lamid ah kuwaasaa irbaan ku lahaa maa raacanii ima uusan argagixinin ilaa xamuulatu ahlihaa dadkeeda geeliis ee oorteedii ee mooye maa raacanii ima uusan argagixinin ilaa xamuulatu ahlihaa ehelkeeda gaadiiddiisii unbaa ii argagixisay wasda diyaari daarta dhexdeeda xal ay ku sugan tahay tasufu xal ay jabjabsani in kunti qasacti maa ka horreeyey in kunti haddii aad tahay asmacti mid goosatay gabar yahayni alfiraaqa kala tag haddii aad goosatay fa innamaa zummat waa la hoggaamiyey rikaabukum gaadiiddiinni ayaa la hoggaamiyey bileylin habeennimo habeenka oo mudlimin mugdi ah ayaa gaadiidkiinni la diyaariyey inaad guurtaan aad ku tala gasheen maa raacanii imaba uusan argagixinin ilaa xamuulatu ahlihaa ehelkeeda geelaysi mooye xamuulada wixii la raraa la dhihi jira laakiin haddeer geela waaweyn un baa loo jeedaa walow kula rarayaba yuusan ahaanin aayaddii maxay ahayd xamuulatan wa farshan aayad qur'aan ima ahayd xamuulatan wa far min alcaami xamuulatan wa farshan xamuulatan kuwa waaweyn wey wa farshan kuwa yaryar ariga iyo waxaas maa raacanii ima uusan argagixinin ilaa xamuulatu ahlihaa ehelkeeda geeleedii geeliisii waaweynaa mooye wasta diyaari guryaha dhexdooda xaal uu ku sugan yahay tasufu xaal uu jajabsanaya xabal khimkhimi geedka khimkhim la yidhaahdo xabadihiisa uu jabjabsanaya jilaalaa dhucu ujeedaa fiiha geela waxaa ku sugnaa inaani laba inataani laba iyo wa arbacuuna afartan xamula xaluubatan ee la liso caanale suudan madmadow ka khaafiyati alguraabi tuka khaafiya iyo qawaadim khawaafi iyo qawaadim wax la yidhahdaa kala jira baalasha tukaa kuwaas soo hore tukaa keli ma aha wixii buuboo dhan baalashiisa kuwaasoo afar xaboo u soo horrayso ee muuqanayso u dhaadheen waxaa la yidhahdaa qawaadim kuwa soo horreeye waayo afartaa afaraa hoosta kaga jirta kaga naban khawaafiyaa la yidhahdo waa qarsoon yihiin kuwaasi khawaafidaasi qawaami qawaadimta yay xoojisaa marka khawaafidaa qarsoon ee tukaha siday u madmaooyihiin yuu geela u madmaooyahay saasuu u wadaa suudanka khaafiyati lghuraabi tukaha baalashiisii qarsoonaa la mid ah tukihii al asxami madooba ee tuka aan madoobeen maa jira kuwa garba cadcadaa jira فصغاaرهa مثل الdبا وكباaرهa مثل الdفاadع في غdيr مفcم فصغاaرهaa teeda yaryar geelaasi kiisa yaryar مثل الdبا أyحa caruurtiisuu la mid yahay وكباaرهaa teeda waaweynna مثل الdفاadع raha ayuu la mid yahay oo فيi qadيirin balli ku sugan balliga oo مفcamin la buuxiyey kulaha geelan caruurta yaryar kaale arke waxaad moodaa ayax caruurtiisa farabadnimida yaryarida muxuu ahaa meel walba waa ka buuxaan waa fara badan yihiin kuwa waaweyn laftooda saasay u badan yihiin waana wayna qaylinayaan way ololayaan oo waxay la mid yihiin rax roob uu u da-ayoo balli u buuxsamay oo balligii rixii wuu ka batay waana qaylinaya waaq waaq waaq waaq sidaasu kale waka wuxuu kaga shabahayaa qaylibadnida iyo farabadnida laakiin dacfiga kagama shabahayo wuu ammaanihaya fa sigaaruhaa teeda yara mitlu dubaa ayaxa caruurtiisa ayay la mid tahay wa kibaaruhaa teeda waaweynna misludafaadici raha oo kale ayay la mid tahay raha oo fii qadiirin balli ku dhex sugan balliga oo mufcamin la buuxiyey walaqad nahartu walaqad nadartu baan arki jiray hadaata faariq nadartu mu qoray nadartu waayo u khalday walaqad nahartu walaqad nadartu hadaata faariqa ahluhaa nadara almuxibbi bidarfi caynay mughrimin nadartu way bilaa shakin walaahi laqad nadartu waan eegay gabadha hadaata aroor ayaan eegay faaraqa inaga guurayeen ahluhaa ehelkeeda nadaralmuxibi nin wax jecel siduu wax u eegi jiray bidarfi caynay muqrimin mid la mamanaysiiye labadiisa indhood xiribtoodaanan ku eegay kulaha yacni markay naga guurayeen waxaan u eegay gabadha ruux waxa jecel siduu wax u eegi jiray ilin iyo waxaase iga daadanaysa u wadaa walaqad nadartu waan eegay ada gabadhaan eegay mafcuulkaa xadfan walaqad nadartu gabadhii waan eegay hadaata aroor ayaan eegay faaraqa ay faaruqeen oo inaga tageen ahluhaa ehelkeeda inaga guurayeen nadara almuxibi mid wax jecel fiiradiisoo kale bidarfi caynay muqrimin mid maman ama muqramin mid la mamanaysiiyey labadiisa indhood xiribtoodoo kalean ku eegay wa uxibu low usqiiki hayra tamalluqin wallahi min sakmin asaabaki min dami danuu balaayo ku dhigay wa uxibu waxaan jeclahay kulaha low usqiiki inaan ku waraabiyo min dami dhiigayga inaan kaa waraabiyo hayra tamalluqin anaan isku kaa dhadhajinaynin wallaahi baan ku dhaartay min sakmin cudurna aan kaa waraabiyo asaabakii kugu dhacay waxaan jeclaan lahaa intaad jirato in la yidhaahdo dhiiggii cantalaa u dawo ay gabadhaan oo dhiiggayga aan ku waraabiyo markaa isla markaana nin hadda kugu isku dhadhajinayo tamalluqa waxaa la yidhaahdaa ruuxa oo aad isaga dhigi inaad jeceshahay laakiin aadan jecleen danaad ka leedahay waad sirixaysa waa isku dhadhajiniye waa jecel ahaanaad iska dhigi kaasaa tamalluq la yidhaahdaa timillaaqna waa la yidhaahdaa faxubu alaaثatu axbaabin faxubu calaaqatin waxubu timillaaqin waxubu huwa alqatlu alaaثatu axbaabin saddex jeceelaa jira faxubu calaaqatin jeceyl isku xidhnaansho uu keenay waalidka iyo weladka jeceylka ka dhexeeya oo kale iyo qaraabada waxubu timillaaqin jeceyl isku dhedhijina ninka iyo naagtiisa jeceylka ka dhexeeya waay tamallaaqa la yidhahdaa jeceyl fiican maaha waa is jecel yihin berina waa isku xanaaqa waa isfura inaad maqli waxubun huwa alqatlu jacaylka diinta la isku jeclaado weeye ku dhimasho waaye kaasi hee diyaar waxaad u tahay inaad diinta difaacdo dhiiggaadana aad u bixiso marka waka wa uxibu waxaan jeclahay low usqiiki inaan ku lowda waa masderiya bimacnaa an oo kale wey wa uxibu waxaan jeclahay low usqiiki inaan ku waraabiyo gabar yahayni hayra tamalluqin anaan isku kaa dhadhajinaynin been aan sheegaynin wallaahi baan ku dhaartay min saqmin cudur aan kaa waraabiyo udurka oo asaabakii kugu dhacay min dami dhiiggayga aan kaa waraabiyo dhiiga ku siiyo low ashfiiki ah anama low asqiiki ah low ashfiiki sax weydun inaan ku caafiyo irtastabiiki irtastabiika bidii gurubin waadixin cadbin muqabiluhu ladiidi lmacami ma raacanii ilaa xamuulatu ahlihaa raacanidaasu ku tacalluqayaa id wakti bay ku argagixisay gabadhu tastabiika ay ku qafaalanaysay bidii guruubin bisaqrin dhool ay kugu qafaalanaysay dhoosha oo dii guruubin waxarood u saaxiibe waadixin cad cadbin uu macaan yahay muqabaluhu makaanu dhukanshadiisa ladiidilmacami cuntadiisana ay macaan tahay yacni wuxuu leeyahay gabadha waxay ku qafaalatay markii ay yani waxay ku ergagixisay markii ay ku qafaalatay oo dhoosheedan cad iyo afkeeda iyo waxa ad jeclaatay saasuu u wadaa id wakti ayay ku argagixisay tastabiika ay kugu qafaalanaysay bidii guruubin bisaqrin dhool ayay kugu qafaalanaysay dhoosha oo dii guruubin quruubka waxa weeyaan caddaanta ilkaha ka muuqanaya markay caru dhalinyaro yihiin sida toban jir iyo dhowr iyo toban jir labaatan jir u badnaan id wakti tastabiika ay ku qafaalanaysa bidii guruubin bisaqrin dhool ay kugu qafaalanaysa dhoosha oo dii guruubin waxarood u saaxiibe waadixin ee cad cadbin uu macaan yahay muqabaluhu makaanu dhunkashadiisana ay macaan tahay afku u jeedaa ladiidi lmacami waxa laga cunayana uu macaan yahay madcamka wuxuu u wadaa candhuufta iyo waxaasna ay macaan tahay وkأنmaa nadرت bcaynay shaadini rashay min alghiزlaani laysa bitwamin وkaأnamaa nadrat inay eeg inay eegi baad moodaa gabadhu inay eegtay bicaynay shaadinin mid kobaca labadiisa indhood inay ku eegtay rashayin ee nuugayo oo min alghizlaani gala nuug ka mid e laysa aan ahayn bitwamin mataan aan ahayn yaعni gabadhu markay saa kuu soo eegto waxaad moodaa anug canugeeda kobac noqday waxoogaa kuusmay isla markaana mataan aan ahaynee keligiis ay hooyadii dhashay oo keligiisaa nuuga marka wuu cayilu u jeeda si fiican u kobcay indhihiisa oo kale kugu soo eegay saasuu u wada wakaanamaa nadarat inay ku eegi baad moodaa bicaynay shaadinin mid kobaca labadiisa indhood inay kugu eegi shaadinka oo rasha in nuugayo hooyadii shaadinka oo minal ghislaani garanuugta ka mid ah shaadinka oo laysa aan ahayn bitaw'amin mataan aan ahayn mid la dhashay uusan jirinay keligii ay hooyadii dhashay وkأنa فاaرة تاaجirin بqasimatin sabقت cwaaridha ilayka min اlfm أw rawdة uنufa تضmنa nabtha غayث qaliil اdmn laysa bmaclamin وkaأنa فاaرة تاaجirin ganacsade ee weel catarkiisii waxaad moodaa ganacsadaha weelka oo biqar- biqasimatin meesha qasimo la yidhaahdaa ku sugan sabaqat inay degdegtay cawaaridahaa gabadha dhoosheeda inay ka degdegtay ilayka adigana ay ku soo degdegtay min alfami afka xaggii xaal uu ka ahaday yacni wuxuu u wadaan gabadha neefteeda way udgoon tahay intaa inuu yidhahduu doonaya oo nuhkada iyo neefta ka soo bixi ma uraysay way udgoon tahay waxaad moodaa nin catar ka shaqeeyo oo catar ka iibiyo weelkuu catarka ku iibin jiray weelkaasi oo dabeel soo martay dabeeshaasi udeegeedoo kale ayuu afkeeda leeyahay intaasuu ku ku wadaa wa kaanna faarada waxaa la yidhaahdaa weelka catarka lagu iibiyo wa kaanna faarata taajirna wuxuu u wadaa ninkii catarka iibinayay wa kaanna faarata taajirin ganacsade weel catarkiisii waxaad moodaa ganacsadaha oo biqasiimatin ku sugan ama weelka oo biqasiimatin ku sugani sabaqad inay degdegtaad moodaa cawaaridaha dhoosheeda inay ka degdegtay ilayka adigana ay kuu soo degdegtay min alfami afka xaggii xaal uu dhooshaasi ahaaday aw rawdatan unufan aw rawdatan beer baad moodaa beerta oo unufan cusub beerta oo tadamana u dhexgalay naftaha nabaadkeeda kaysun roob roobka oo qaliilu dimni ee digadiisu ay yar tahay laysa aan ahayn bimaclamin mid la garanayana aan ahayn yacni wuxuu leeyahay waxaad moodaa gabadha afkeeda neefta ka soo bixi catar neeftii taa waa tashbiih tashbiih labaad u sameeyey oo mushabahu bihi labaad waxa weeye waxaad moodaa gabadha afkeeda neefta ka soo bixi beer meel beer ahoo cidlo ku taallo meesha ay ku taallana aan la garanaynin aan la garanaynin wuxuu ujeedaa dee haddii la garan lahaa xoolay oo xataa la daajin lahaayo way xumaan lahayd roobna uu ku da-ay roobka meesha uu ku da-ayana carre saafi ay tahay carradaasi diga badan kuma jirto digaba kuma jirto dega kuma jirto meeshuu dhihi lahaa ayuu dega badan kuma jirto wey. yani lama degin buu ujeedaa meeshaasi roobka ku da-ay beertana ah udeega ka soo baxay oo kale afkeeda ka soo baxay dhul ugubaaduu ku wadaa ugubaad ma la yaqaanaa soo waadex maaha aw rawdatan aw ke faaratan ay ku cadfan tahay aw rawdatan beer beerta oo unufan cusub beerta oo tadamana u dhexgalay naftahaa nabaadkeeda kaysun roob u dhexgalay reebk roobka oo qaliilu dimni digadiisu ay yar tahay laysa aan ahayn bimaclamin mid la calaameeyey aan ahayn nadarat ilayhi nadarat ilayhi bimuqlatin makxuulatin nadara almaliili bidarfati mutaqasimi deh nadarat way eegtay gabadhu ilayhi nabaadkii bay eegtay bimuqlatin ama roobkii bay eegtay bimuqlatin ilbay ku eegtay isha oo makxuulatin la kuulay nadara almaliili middaa lan eegidiisii oo kale bidarfay bida- bi- bidarfin bayna ku eegtay bidarfihi kaa daalan ishiisii bay ku eegtay ishii almutaqasimi la qurxiyey yacni wuxuu leeyahay gabadha waxay eegtay roobka da-ayo ama dhulkaa roobka uu ku da-aye barwaaqaysan yay eegtay il daalan ayayna ku eegtay isla markaana quruxsan intaasuu u wadaa nadarat way eegtay ilayhi roobkii ayay eegtay bimuqlatin il ayay ku eegtay isha oo makxuulatin la kuulay nadaraalmaliili mid daalan eegidiisii oo kale bidarfihi ishiisii uu ku eego ishii almutaqasimi la qurxiyey ishii la qurxiyey wa bixaajibin xaajibna way ku eegtay ama wa bixaajibin xaal ay xaajib ku dheehan tahay gabadhu ilaa xaajib wax laguma fiiriye xaajibta oo ka nuuni nuun la mid ah xaajibta oo zayana qurxiyey wajahaa gabadha wejigeediiba qurxiyey wa binaahidi naasna xaal ay ku dheehan tahay naaska oo xasanin wanaagsan wa kashxin kelli xaal ay ku dheehantahay kellida oo abhamin jaban yacni wa bixaajimin ga- gabadha xaaj xaaji waa intaas kor ku taalla oo isha iyo timaha wejiga ka korreeya meesha u dhexeeya timaha ku yaalla xaajib la yidhaahdaa xaajibtaasi ayay gabadha lahayd wa bixaajimin waa yahay xaajibtaasi waxaad moodaa xarafka nuun oo kale nuun qor haddii lagu yidhahdo dee waad qalloocini xaajibtu way qalloocan tahay saasuu u wadaa saa hadday u taagnaan lahayd foolxumay ahaan lahayd ee saasay ishoo kale kor uga soo godan tahay nuun saas ugu shabahaya wa bixaajibin xaajib xaal ay ku dheehan tahay gabadha xaajibta oo ka nuuni nuun la mid ah xaajibta oo zayana qurxiyey wajhaha gabadha wejigeedu qurxiyey wa binaahidi naas xaal ay ku dheehan tahay naahidka naaska markuu taagan yahay la yidhahdaa weliba oo kor waa naahidka ruuxii taagan baaba la yidhahdaa sidiisaba marka naas taagan uu ku wadaa wa binaahidi naas naaska oo xasanin wanaagsan iyo wa kashxin kelli kellidoo abhamin jaban dhuuban buu ku wadaa ولقد مررت بدار عبلة بعد ما لعب الربيع بربعها المتوسم هي مرة معلقات هل الله أغري هل أغري لي يرهد خلي علمه والله ترك هي أفهمه والله لقد مررت وان مر بدار عبلة عبلة دار تيديان مري bacdamaa laciba marka uu ciyaaray kadib alrabiicu gugi ayaa wuxuu ku cira- ciyaaray birabcihaa aasaaskeed birabcihaa me- meeshay ku dhisneed ayuu ku ciyaaray almutawasimi ee calaamaysnayd waxaan soo maray daartii cabla daartana waxaa ku ciyaaray gu roob buu ku da'siiyey dabeeluu mariyey hee meeshiiba waa qarsoontay saasuu u wadaa walaqad marartu waxaan soo maray bidaari cablata cabla daarteedaan soo maray bacda maa laciba markuu ciyaaray kadib alrabiicu gugii markuu ku ciyaaray birabcihaa asaasu daarkii markuu ku ciyaaray almutawasami la calaameeyey ama almutawasimi calaamaysnaa jaadat calayhi kulu bikrin xuratin fataragna kula xadiiqatin kadirhami kula qaraaratin kadirhami jaadad way deeqday calayhi beertaasi eebaa rabcigaa waxaa ku deeqay kullu bikrin kullu saxaabatin daruur daruurta oo bikrin cusub xuratin khaalis ah fatarakna waxay ka ehaysiiyeen kulla qaraaratin meel godan dhammaanteeda ka dirhami dirham oo kale ayay ka ehaysiiyeen saxan liajli saxin shubitaan ay shubeen darteeda inay uga ehaysiiyeen iyo wataskaaban shubitaan fa kullu cashiyatin galab kastaba yejri waxaa soconi calayha daarta waxaa ku soconi almaau biyo lam yatasaram xaal ayaan go-aynin yacni wuxuu leeyahay ee meesha waxaa ku shumay roob roob hadduu ku shumay meeshii godneed dirham oo kale uu ka dhigay dirham oo kale muxuu ujeedaa dirhamku dee makala sarreeya wuu siman yahay meeshii godneed dhulkii way la sinmatay biyaa ka buuxsamay meeshii sare iyo meeshii godneeda isla sinmay ka dirham sidaa ayuu ujeedaa jaadad way deeqday calayhi beertaa korkeeda waxaa ku deeq ama rabcigaa dushiisa waxaa ku deeqay kullu bikrin kullu saxaabatin daruur kasta bikrin ee cusub xuratin ee khaalisa xurro wuxuu u jeedaa kuleel male qabow male dabayl male onkod male khaalis weeye roobkaasaa ku da-ay fatarakna waxay ka ehaysiiyeen kulla qaraaratin meel godan dhammaanteeda ka dirhami shilin oo kale ay ka ehaysiiyeen saxan liajli saxin shubid ay shubaysa ayay uga ehaysiisay iyo wataskaaban shubitaan waa isku macna fakullu cashiyatin fakulla cashiyatin galab kastaba kulla daraf weeye darafnimadana cashiyada mudaafu ilayhi wuu ka kasbanaya fakulla cashiyatin kulla yawmin huwa fii shanin qur'aan ma ku aragteene kulla darafnimuu ku nasbisan yahay yowmka loo idaafeeyo u ka kasbaday mudaafka mudaafu ilayhi saddex arri- saddex iyo toban arrimood uu ka kasbadaa darafnimadaa ka mid ah fakulla cashiyatin galab kastaba yejri waxaa soconi calayha dusheeda almaau biya ku soconi lam yatasaram xaal ayan go-aynin wakaladugaagu bihaa falaysa bibaarixin haridanka ficlil shaaribi lmutaranimi dheh wakhalaa waxaa cidloobay adubaabu taqsi ayaa cidla noqday keligiisaaba meesha jooga wakaladugaagu bihaa beertaasi ayuu ku cid- ku cidlaystay falaysa dubaab ma aha bibaarixin mid zuulaya haridan mid faraxsan inuu yahay ka ficli shaaribi ninkii khamrada cabaye oo kale almutaranimi ee heeseesayey yacni daqsi keliyaa meesha jooga daqsigiina nin khamre cabe ahaan weeyaano wuu faraxsan yahay markaasuu ni ni ni buu leeyahay oo nin khamre cabayo oo heeseysayu la mid yahay kulahaa wakala waxaa cidlaystay adubaabu daqsi ayaa bihaa daartii ku cidlaystay falaysa maaha ama beertii buu ku cidlaystay falaysa ma aha daqsiga bibaarixin barixa oo min akhwaati kaana ahayd ayuu ismi faacil ka keenay haalibna maaha ismi faacile mudaaricun baa ka imaan jiray soo maahay iyo maadi ismi faaciluu ka keenay falaysa ma aha bibaarixin mid ka zuulaya haridan mid faraxsan inuu yahay ka ficli shaaribi kii khamrada cabay samayntiisii oo kale shaaribkii almutaranimi heeseesay heesta soo bilaabayey hazijan yaxuku diraacahu bidiraacihi qad xalmu kibi cala zinaadi alajdami hazijan xaal uu yahay mid soodaynayo hazij iyo taranumka waxay kala yihiin taranumka soodka bilowgiisii hore weeye heesu hadda soo bilbilaabay hazijna markii dambe kor u heesa waayo hazijan xaal uu hees dedejinayo yaxuku wuxuu xoqayaa daqsiga diraacahu dhudhunkiisu bidiraacihi dhudhunka kale ku xogi qad xalmu kibbi kii fooraray hurintiisii oo kale cala zinaadi magad ku fooraray bukibkii alajdami dhudhumada go'na dhudhumada gaabna yani wuxuu leeyahay daqsigii waa faraxsan yahay laguhi isku xoqi oo wuxuu la mid yahay nin gacmo gaabgaaban oo magad dhalinayoo kale yani gacmo gaabgaaban wuxuu leeyahay aadu u fooraraa hoos u fooraraa markaasu daqsigiina hoos intuu u foorarsado laguha isku rugaya raashiinaa koo loo soo dhigay daqsiga inta kasoo fuulay laguhu isku rugay ee adiga farxan lahay waayo yaa kuu soo dhigay kulaha hazijan xaaluu yahay mid soodaynaya yaxuku xoqaya diraacahu dhudhunkiisu bidiraacihi dhudhunkiisa kale ku xoqi qad xalmu kibbi kii fooraray hurintiisii oo kale cala zinaadi magadda ku fooraray mukibkii alajdami gacmaha gaabnaa hadduu gacmo dheeraan lahaa toos isagoo toosan uu baasha dhalin kar lahaa waa gacmo gaari hoos aada ugu fooraraa buu u jeedaa تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق ثلاث weli waxaad أذهان dhegeysaneysaan duruustii بالجمي iyo maxaadaraadkii aad kala socoteen golaha dacwada تمسي ويقلبيسني www.qardaawi.com.
قودي عبلاهي وتصبح ويفريسني فوق ظهر حشية فراش لعبي دشيس كركيس كبريسني وأبيت أنونا وحنبري فوق سرات أدهم فوق سرات فرس فرس دبرك دشي فرسك أدهم مدوب ملجم لا حكمي أنا يسكو شقا مني قولها هبين يا مالما فراش إسكن جفت إيد وراء حيسني أنا أنا فرس أنصار رهي هبين يا مالي ودقالمي تمسي ويقلبيسني وتصبح ويوابريسني فوق ظهر xashiyatin mid la cubay kan la cubay firaashku u jeeda oo suuf iyo waxyaaba la geliyey fowqa dahri xashiyatin mid la cubay dhabarkiisa dushiisa ayay ku waabariisani kuna galabaysani wa abiitu anigu waxaan baryi fowqa da- saraati adhama fowqa saraati farasin faras dhabarkii dushi saraadka waa dhabarka adhama madoobo muljamin la xakameeyey wa xashiyatii sarjun calaa cabri cablishawa nahdin maraakiluhu nabiili lmakhzami maxzami waxashiyatii aniga gogoshayda sarjun koora wey kooraha oo calaa cablishawa calaa farasin faras dushii ahaaday faraska oo cablishawaa dhudhumadiisu ay ay xoog badan yihiin nahdin taagan dheer maraakiluhu nahdin ay taagan yihiin maraakiluhu keliyihiisu ay sarreeyaan nabiililmakhzami nabiililmaxzami ceenka meesha la mariyana uu adag yahay hilib badanna uu leeyahay yacni wuxuu leeyahay anigu waxaa ii gogol ahoo sidaydaba aan ku seexdaa faras koorihii dushii meel kaleba ma seexdo faraskaana sina faras xoog badan oo in lagu dagaalamo loogu talagalay oo dheero waxaasu ku tilmaamaya waxashiyatii firaashkayga iyo meesha goosha ii ah sarjun koora weeye kooraha oo calaa cabli shawa cabli sidiisaba wixii buuran baa la yidhaha cablatun gabadhii buuneed iyo cablu ninkii buunaa weyna wixii kuusan oo buuran oo hilib badana la yidhaahdaa cablaba waa sidaa ayaa loogu bixiyey marka cabli shawa hadda wuxuu ujeeda shawahana wuxuu ujeedaa lugaha mawdican heyrkii shawaha waxaa la yidhahdaa madaxa haragiis yaa shawa la yidhaahdaa tadcuu man adbara watawalla aayaddii maxay ahayd nazaacatan lishawa harag ee madaxa ka siibi baa loo waday jahanabaa laga sheekeynaya allahuma najina waxashiyatii ee gogoshayda sarjun koora weeye kooraha oo calaa cablishawa calaa farasin faras dushii saarnaaday faraska oo cablishawa lugihiisu ay xoog badan yihiin nahdin dheer nahdiga waxa taagana la yidhahdaa aslu lugaha weliba naaska taagana qaalib loo isticmaalaa laakiin haddeer wuxuu ujeedaa faras dheer weeye taagni kale dan kama lehe wuu dheeryuu ku wadaa nahdin bimacnaa murtaficin sar uu sarreeyo maraakiluhu mar jamcu mara maraakil jamcu markal markalkana waxaa la yidhahdaa meesha la haraantiyo oo waxaa jira ninka faraska saaranaya faraska wado faraska markuu eryayo laba qaab ayuu isticmaalaa mar wuxuu ku dhuftaa usha uu wato nadi baa la yidhahdaa nadi buu ku dhuftaa jadal iyo ur nadi iyo waxaase la yidhahda weliba nadiga kan faraska qaaliban loo isticmaalaa kaasuu ku dhuftaayo aad buu u ordaya markuu aad u ordo orodka inuu sii ziyaadiyana uu doonayo hee jadal dambe u celin maayo jadalku waa xanuunjinaya wuxuu samayni lugihiisa ninka lugihiisa lalmada biruuna madaxa kula jiraayo lugaha madaxooda biray ku jiraan ciribtu wuxuu kaga dhufani xudunta korkeeda xudunta meel qaabisan oo ka kor- ka korraysa meeshaasuu ciribta kaga dhufani halkaasaa maraakin la yidhaahdaa halkaasuu ujeedaa nahdin uu sarreeya maraakiluhu meesha laga haraantinayaa sarraysa Ee, nahd maraakiluhu nabiililmakhzami nabiililmaxzami nabiilin uu adag yahay hilib badan yahayna almaxzami caynka meeshiisa maxzam xisaamka waa caynka maxzamna waxaa la yidhaahdaa caynka meesha la mariyo oo xarigga hoosta lasoo marinayo kooraha la isugu xidhayo meesha uu marayo meeshaasina waa meel hilib badan taas u jeeda calooshi buu ujeedaa nabiililmaxzami makaanu cayn xirkiisana uu weyn yahay wallahu aclam sala allahu wasalam wabaarak cala nabiyina